bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraabfaylaha ka dhowaada ah warka hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkaanaysan ku dhegeysan doontaan haddii ilaa raali kunagadu weliba ku mid ahaa booliska soomaaliya oo muqdisho ka qowday koox burcad ee khasaaro ku dhaladay dagaal ku dhihi gobolka galgaduud iyo xiisad ku teegan al-shabaab oo reed in la wareegeen deegaaniyo ku beena ciidanka dowladda iyo weliba ahaan galmudug askari laga dhex dilay saldhigga booliska magaalada dhuusmareeb amisom oo hirshabeelle intowbartii booliska horseedo rabshadaha jubbaland oo mamnuucday in hub laga dhex qaado magaalada kismaayo iyo tirada dhimashada qaraxyadii garoonka kaabuul oo kororay raafayla dhegaystayaal weliba way raabnimo jimaacow taariikhda weliba ka beeganta labaatii toddobada bilo sideedaad agosto sanadka labada kun iyo labaatii kowda saaxiib yaal intaas weli hayno qodobada warkaani raabitaanka door kulan ha ka dhowaada warkii oo faahfaahsan raafayla dhegaystayaal ciidamo ku tirsan taliska booliska gobolka banaadir weliba howlgalaya kusuubeena xaafado ku tirsan degmada yaakshiid welibana markaaseedii gacantaha ka dhikana afar dhalinyaro oo burcad ee waxaana soo xiliyda hamiinkii dadka dhacajari gudoomiyaha degmada yaakshiid ee gobolka banaadir axmed cabdulaahi cariif weliba sheegay in maamulka degmada iyo ciidamada booliska oo iskaaladow iyo qowadan reg burcad ee markaas sheegay in dadkayo ka dhacajiran bastoolad caage saraakiil ku tirsan laamaha amniga degmada yaakshid iyo dhinisho weliba yo sheeganaa in reega burcadde eh iyo haayan haano dhibaato ka haya shacabka degmada islamarkaana markaasiyo ku wareejii doona heedaha garsoorka dadkaas silin maxkamadeeya toddobaadii laha dhaafi weliba dadka ku nool degmooyin ku tirsan gobolka banaadir iyo kaca wadaahana kooxo burcadde oo dhac jeysow iyo umarkaas dhowr jeer howlgalada ku suubiya degmooyinka yaakshiid iyo weliba kaaraan laha qobqobda reeg burcad ee khasaaren iska jara dhimashiyo dhaawacay weliba ku dhaladay dagaal la mele shoobeeleed saacado laha dhaafi ka dhex maray deegaanka mircowlood oo markaas ku tirsan degmada galinsoor ee gobolka galgaduud dagaalkan weliba la sheegay in salka kahaaye aanooyin iyo weliba murun la xiriira dhul daaqsimeed welibana inti la xaqiijiyay dagaalka ka amuuday ku dhowaad tumuruux in ku badan markaasitiyo ka dhaawacmeen dadka deegaanka mircowlood weliba ayuu sheeganaa in weli deegaanka isku hor fadhiyeen lamada maleeshiyo beeleed ee dagaalama islamarkaana lafilada kora inuu dagaalaman majarta cid weliba dhexgalay lamadaas maleeshiyo beeleed welibana saasoo kale aan ku hadalnay laamaha amniga iyo madaxda sarsare ee dowlad goboleedka galmudug dagaalada galmudug iyo lamadii sana laha dhaafi weliba ka jaray dagaal beeleedo sababay dhimashyo dhaawac badan iyo weliba haan dhexey ciidamada dowladda iyo weliba haan galmudug oo dhini al-shabaab iyo markaasiti galmudug dagaalada sayti wal qorshe ee markaasan ku sheegnaa dhinahi kalena weliba kuguda jarnay isla galmudug al-shabaab iyo reed in la wareegtay deegaano iyo ku baxeen ciidanka dowladda iyo weliba ahaan galmudug kureed markii reed ka baxeen ciidamada daraawiishta galmudug iyo ahaan dowladda federaalk soomaaliya al-shabaab reed in qobsi degmada bacadweyne iyo weliba camaara ee gobolka mudug dadkii deegaanka weliba xaqiijina in al-shabaab gudaha deegaanada markaaseytii la galeen camaara ee gobolka banaadir hub camaara iyo hub iyo markaas hala galan talaadadii yahaytii markii ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba ahaan maamul goboleedka galmudug reed in qobsan magaalada camaara ee gobolka mudug miliseyty oo muddo kooban markaas haysteen al-shabaab islamarkaana isla maalintaas warbaahinta dowladda soomaaliya weliba tabiday in duqeynta irka eh dhalibeegsi al-shabaab nawaaxiga camaara weliba taliska ciidanka soomalilan markaas sheegana in duqeyntaas laga dilay sagaalan al-shabaab ee deegaanada kiyaalo koonfurta gobolka mudug weliba lamaada bilood alaadhaafi ku dararay dagaalan dhexeeya ciidamada dowladda iyo weliba hangalmudug oo dhine iyo weliba al-shabaab welibana ciidamada huwanta eh iyo lawareegana deegaano dhowre walow reed markaas unku baxeenna warar shal duwan weliba kubaaya askari ku tirsanaya booliska magaalada dhuusmareeb oo xalay la sheegay in markaas ladhex dili saldhigga booliska magaaladaas wararka weliba ayuu sheegahayna in askariga lakadhex dilay saldhigga magaalada welibana wararka intaas kasii darahayna in askari kale oo shaqada markaas iskala jareen iska dambeeyay dilka marxuumka welibana lahaaya warar shal duwan oo ka eedan dilka askarigaas askariga la dili weliba laka magacaabo jiray cumar bilcad weliban uusi ka tirsanayay marxuumka booliska magaalada dhuusmareeb dilkan weliba dhiyeysa markaas wararkii oo sheegaan xalay sakdi dhexe yoona askari markaas ka dambeeyay dilka magaajiye markaas laga koobiyay cabdi qani naasir kaasito markaas shaqada kala jari askari uusi dili weli saraakiila ciidanka booliska magaalada dhuusmareeb walwar ema ku saarna dilkaas saas oo kalena ma jirta warar intaas ka dheer oo markaas sayti laka heli dilkaasayti waana may sheegno sababta askariga markaas ka karabtay inuu si dili marxuumka shaqada kala jarayay konton ili sarkaal oo ku tirsan booliska dowlad goboleedka hirshabeelle yaa qaaday tababar daraaray muddo shan maalmood ee ku saabsanay maareynta nidaamka dadweynaha ciidamada tababarka laanhiraay weliba laakashal xulay saldhigyada shal duwan ee booliska magaalada jowhar welibana ka jaray tum-i shan sarkaal oo bilaan e tababarkan oo si wada jir ah iyo anqabaqaabayaan wasaaradda amniga gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo qeybta booliska ee howlgalka midooda afrika ee soomaaliya amisom iyo diiradda laka saaray xakameynta dadka maareynta rabshadaha iyo weliba banaanbaxyada taageerada howlgalka booliska amisom ee ciidanka booliska soomaaliyeed weliba waa toomarkaaseti ah la talin iyo weliba tobabar silan caawiya dhisowka awooda iyo markaas kamaraasa ama kamaarayaasa sharciga weliba kala dambeynta dalki weliba gudashada waajibaadka heerarka caalamiga e kan weliba haya koorso muhiim ee shaqaalaha s b f welibana muhiimin ah inhaaya koorseedowka sharciga weliba kala dambeynta intil kuguda jara doorashooyinkii ari ilid mutama oo ah isuduwaha booliska amisom ee hirshabeelle maxamed axmed kulmiye isuduwaha amniga ee xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle weliba sheegay in tababarada noocan oo kale muhiiman ay hagaajinta xaalado amniga guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle weliba rajeene in saraakiila gudaha gudan ee nawaajibaasho markaas horumaryo doonan ujeedka ilaalinta sharciga weliba kala dambeynta dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle ere kulmiye dhini kale muuse yuusuf dhuxulow taliyaha sardhigga booliska garoonka diyaarado ee jowhar weliba uu sarajo ka muujiyay in tababarkan kor-an qaado doono waxqabadka fulinta sharciga weliba kala dambeynta amisom yaa biloway lahadhaafi weliba waday tababarar siyaasiyaasa ciidamada booliska dowlad goboleedyada hanaseyty oo intioo badan markaasi la baraayo sugowka amniga doorashooyinka maamulka jubbaland weliba hasaaray oo amiir la mamnuuciyay hubka eena ka dhex qaadow magaalada kismaayo sidan xaqiijiye ammaanka magaalada oo la filow dhowaan in la qoobdo doorashada xildhibaanada aqalamaada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee markaas laha ka doordo jubbaland afhayeenka afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland jaamac axmed cali oo warbaahinta la hadal weliba sheegay in marnabayo ogolaado doonaa in magaalada laka dhex qaado hub usoon intaas kasii daray in awaamiirta culus ee kulina ee hubka magaalada laka dhex qaado iyo ha ku baheen shiryoweel ladan laamaha ammaanka jubbaland welibana horey un kulmay wasiirka amniga jubbaland iyo taliyaasha ciidanka booliska iyo nabad sugidda jubbaland hana soo asaari awaamirtaas kulina eh hubka laka dhex qaado magaalada kismaayo siduu sheegay afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland jaamac axmed cali afhayeenka weliba intaas kasii daray in tilaabo laka qaado doona cid walba oo dhibiida markaas welibana ciidankiisaas oo kale ilaalada mas-uuliyiinta aan ka baaqayay in hubka markaas saytilaan dhaafina goobaha lanka talagelay maadaama deegaanada maamulkaas siiso toosi aan ka bilaawda doonan doorashada xubnaha baarlamaanka kama talo jubbaland meel dhegeystayaal warka hiraan masiinkuha weliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhaba anka dambeyntii inka yaraan lixdan qof oo shacabe iyo tumi lama askari oo mareykaan eh ee la dilay kureed markii lama qarax oo ismiidaamin ee ku weeraray garoonka diyaarado xamid kazi ee magaalada kaabul sidaiyo sheegeen saraakiilla afghanistan iyo mareykanka saraakiilla mareykanka weliba sheegeena in tumi koo ku mid ee ciidamada baddi weliba hal qof oo ku tirsanaa shaqaalaha caafimaadka ee ciidamada badda iyo ku mid ahayn dadka amoodi weliban iyo sheegeynaa in tumi lama ku tirsan ciidanka mareykanka iyo dhaawacmay yo-on saasoo kale iyo tir ahaan intaas kabadada korta saasoo kale in ku badan boqol iyo afartan qof oo reer afghanistan ee dhaawacmay sida markaas sheegay sarkaal afghanistan ee sarkaal mareykan ee weliba saasoo kale sheegay in la rumeysiyey in weerarkan iyo jayson kooxda labatii dowladda islaamka garabka isis ee afghanistan iyo eedan oo markaasati xaqjirka taalibaan ee oo dhowaan liwarayay gacant ku-heynta afghanistan iyo cambaaray weerarka saraakiila reer galbeedka ee kusugan kaabul iyo horey inka degay weerar culus iyo markaas dadka ka booriyaaye in iyo ku dheeradan aagaarka garoonka diyaaradaha laakiin talooyinkaas ka dhega adeegeen oo dheg jalagmansiina reer afghanistan oo eed markaas infadaay in dalku ku bahaan dhowrkii maalmood ila dhaafis islamarkaana qeybo nagadan dadka la daadgurayaha ee xulufada mareykanka hogaamiyaasha ka hor intii markaas mareykanka si rasmi ah hanin afjaran joogitaankiisa ee labaatanka sana bila agosto soddon iyo kowdii warka dhegeystayaadiisin ku dhuwinsaasan idaacadda raadiyaha baydhabo xasan jookar farsameeye saaxiib yaal intanin ku dhonye